alxamdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbاarك عlى نبيina محمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين qال الإmام الbخاaرiي رaحimه الله baabu رفع اليadayن في الخhطبة wuxuu baabu yahay gacmaha in kor loo qaado fi اlkhudbati khudbada dhexdeeda waa fii xaali الducاaء qaala xadaثna mسdد qaala xadaثna xamaad بن زayd عan cabdالعaزيiز بن صhayb can anasi radia allahu canhu wa can yuunus can haabitin can anasin radia allahu canh yuunus waa yuunus ibnu cubayd qaala wuxuu yidhi baynama anabiyu sala allahu alayhi wasalama yakhdubu yowma aljumuca ayadoo nebigu sala allahu alayhi wasalama uu khudbaynayo maalinkii jumcaha id qaama rajulun id waqti qaama uu istaagay rajulu nin faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah halaka alkuraacu wa halaka ashaa halaka alkuraacu farduhu waa halaagsameen wa halaka ashaa'u ariguna waa halaagsameen fadcu llaaha alla noo bari an yasqiyanaa inuuna waraabiyo famadda yadayhi nebiga sala allahu alayh wasalam labadiisa gacmood ayuu kor u qaaday wa dacaa alla subxaanahu wa tacaala ayuu baryey gacmihiisa ayuu taagay ilaahay buu baryay nebiga calayhi isalaatu wassalaam baabu اlistisqaa'i fi اlkhudbati yowma اljumuca wuxuu baab u yahay alistisqaa alstisqaa waa طalabu الsuqya in la dalbo waraabin way in la dalbo ilaahay subxaanaه wa tacaala laga dalbo oo laga baryo inuu waraabiyo addoommadiisa fi اlkhudbati khudbada dhexdeeda yowma اljumucati maalinka jumcaha qaala xadaثna ibraahim ibnu mundir qaala xadaثna اlwaliid qaala xadaثna abu camr alawsaaci qaala xadaثnii isxaaq bn cabdillaah bn abi طalxa can anas bni maliki radia allahu canh qaala wuxuu yidhi asaabat الnaasa sanat dadku waxaa asiibay buu yidhi abaar calىa cahdi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waqtigii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam fabayna الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yakhطbu fii yowmi jumuca ayadoo nebigu salى اllahu عalيه wasalam uu khudbaynaya maalin jimca qaama acraabiyun nin reer baadiyaa baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah halaka almaalu wajaaca alciyaal rasuulkii ilaahayu hantidu waa halaagsantay wajaaca alciyaalu ciyaalkuna waa baahdeen oo waa gaajoodeen fadcu llaaha lanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo bari farafaca yadayhi nebiga sala allahu calayh wasalam labadiisa gacmood ayuu kor u qaaday wamaa naraa walxaal maa naraa aanan arkaynin fi samaa'i samada xaggeeda qasacatan ay qicatan min asaxaab yacnii qeyb yar oo daruur ka mid ah maanan arkayn buu yidhi markuu nebiga gacmaha kor u qaaday fawaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtee maa wadacahaa nebiga sala allahu calayh wasalam gacantiisa hoos uma dhigin xataa haara asaxaabu ilaa daruurtu ay faaftay amhaala aljibaali ayadoo buurahoo kale ah waa daruur roob ximbaarsan wey uma lam yanzil can mimbarih kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisa kama degin xataa ra'aytu almatara ilaa aan arkay roobka yataxaadaru calaa lixyatih asigoo ku shumayo ku da-aya garkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka hoobanaya famutirnaa yowmana daalik maalinkeennan waa nala waraabiyey buuyi wa min alqadi iyo berri wa bacda alqadi iyo maalinka berri ku xigta wاladii yeliihi iyo midda kusii xigta xatى اljumucati اlأkhraa ilaa jumcaha kale wa qaama dalika alacraabiyu acraabigaasi ayaa istaagay jimcihii dambe aw qaala gayruh ama wuxuu yidhi acraabigaasi gayrkiis faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula اllah tahadama اlbinaa'u rasuulkii ilaahayu dhismihii waa dumay wagariqa almaalu hantiduna biyihi ayay ku maanshoobeen fadcu llaaha lanaa ilaahay noo bari farafaca yadayhi nebiga sala allahu alay slam labadiisa gacmood ayuu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi allaahumma xawaalaynaa ilaahu hareeraheenna yeel allaahuma xawaalaynaa ee ijcal xawaalaynaa allow hareeraheenna yeel roobka walaa calaynaa allow dusheenna ha yeelin famaa yushiiru nebigu ma ishaaraya biyadihi gacantiisa ilaa naaxiyatin jiho oo min asaxaabi daruurtii ka mid ah ila infarajat ilaa way faydmataa jihadou farta ku taagaba ama uu farta ku fiiqa nebiga calayh salatu salaam daruurtu waa ka faydmaysa wa saarat ilmadiinatu magaalada madiina waxay noqotay midla aljawba aljawba waxay culimmadu ku fasireen waa daruurta roobka ximbaarsan markii dhexda ay ka bannaanaato wareegga dhexda ee bannaanaanaya oo haba yaraatee wax daruura aan saarnayn ayaa waxaa la yidhahdaa aljawba wasaala alwaadi waadiginu waa dareeray buu yidhi qanaatu waadiga la yidhaahdo qanaa qanaatu waa ismulwaadi waadiga magaciisa way oo ku yaalla magaalada madiina waadigaasi biyihiisa ayaa socdeen shahran hal bil hal bilaa biyuhiisu socdeen waadigaasi walam yeji axadun ma yimaado buu yidhi axad min naaxiyatin jiha kama yimaado ilaa xadaa ilaa wuxuu sheegay biljawdi ay bilmaطari اlghaziir roob aad u badan ayuu sheegay qof ma jira jiho jihooyinka ka mida ka yimaada ilaa roob fara badan uu sheegaya inay jihooyinkaa ka da-een xadiidka waxaa laga qaadanayaa atawasul biducaaءi الrajuli الصaalix in ilaahay loogu dhowaanayo subxaanaه wa tacaala oo loogu tawasulayo dadka saalixiinta ducadooda maxaa yeeley ninkan acraabiga radia allahu canh markuu nebiga u yimid sala allahu alay slam wuxuu idhahday fadcu llaaha lana ilaahay noo bari rasuulka ilaahayo waxayna tawasulkaasi ka mid yahay tawasulaadka mashruuca ah mid ka mida wey in ilaahay subxaana wa tacaala loogu tawasulo qof saalixa ducadiisa iyo baryadiisa oo aad tidhaahdo ii duceey qofkaasina uu ilaahay kuu baryo subxaana wa tacaala waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dacfu lmakhluuq sida makhluuqa u taag daran yahay abaarna uma adkaysan karo roobku hadduu batana uma adkaysan karo labadaba waa halaag jimcihii koowaad wuxuu yidhahdaa rasuulka ilaahayo waddooyinkiibaa go-ay ciyaalkiibaa gaajooday hantidiibaa halaagsantay dhibaato fara badan uu sheegay oo abaaruhu ay keeneen wuxuu yidhi ilaahay noo bari inuu abaarta alla naga dulqaado nebiga calayhi isalaatu wasalaam ilaahay buu baryey maalinkaasi uu nebiga alla subxaana wa tacaala uu baryay laga bilaabay ilaa jimcihii kale roobku kalema go-in hal isbuucuu da-ay jimcihii labaaduu ninkii ama nin kale ma kala garanaya buu yidhi anas radia allahu canhu sidii riwaayadaha qaar ku jirto markii la weydiiyo la yidhi ma ninkii horeba markaasuu yidhi ma aqaan inuu ninkii hore yahay inuu nin kale yahay laakiin albaabkiibuu haddana ka soo galay markaasuu yidhi tahadama albinaa wa qariqa almaal rasuulka ilaahay u dhismihii waa dumay hantidiina waa maanshowdo biyihii iyo daadadkii baa qaaday buu fadcu llaaha lana markaan fadcu llaaha lana muxuu ka wadaa inuu alla roobka naga celiyo wa in ilaahay noo bari in ilaahay subxaana wa tacaala roobka uu naga joojiyo maxaa yeele waa ku halaagsanna nebiga sala اllah alay slam wuxuu yidhahda allaahuma xawaalayna walaa calayna maxaa yeele meelo u baahanaa jira waxaa axaadiidda qaar ku soo aroortay inuu yidhahdo ilaahuw togaga iyo meelaha geeduhu ka soo baxaan ilaahu meelahaas yeel meelaha roobka u baaha ilaahu halkaa u leexi oo magaalada madiine ka leexi markiiba roobkii waa hakaday jiho walbo markuu nebiga sal ly slam ducaynayo u ishaaro dabeeshu daruurtu waa ka kala tegaysa daruurta roobka ximbaarsan jihadu nebiga farta ku taagan waa ka faydmaysa markaasee waxay baxeen ayagoo qoraxda ku soconaya jimcihii horena waxay jimcaha ka baxeen ayadoo roob ku da-ayo waxaa kaloo xadiidka ku jira alistisqaa fi lkhudba sida u baabeeya alimaamu albukhaari raximah اllah markay abaaro dhacaan istisqaaga la samaynayo marna waa la tukadaa salaat اlistisqaa oo waxaa jira salaad la tukado salaat اlistisqaa loo yaqaano laba ragca oo nebiga salى اllahu alay wasalam waa tukaday marna waxa uu nebigu ku kaaftoomay salى اllahu alay wasalam sida xadiidkan uu tusinayo inuu maalinka jimcaha duceeyey buu ku kaaftoomay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam riwaayadaani kuma jirto wuxuu nebigu yidhi salى اllahu عalيه wasalam markuu gacmaha kor u qaaday laakiin riwaayadaha qaar waxaa ku yimid inuu yidhaahday allaahuma aغitnaa allaahuma aغitnaa allaahuma aغitnaa inuu sidaa yidhi nebig sal اlه alay slam markuu ducaynayo yaعni ilaahu haytna si algayt waa maطarka ama roobka imaanaya bacda alqaxdi abaaraha kadib roobka yimaada waxaa la yihahda algayt wuxuu ilaahay ka baryay subxaanaه wa tacaala in allah subxaana wa tacaala abaarta uu ka dulqaado ilaahay roobsii idan in lagu kaaftoomo alistisqaa fi lkhudba yowma aljumuca waa mashruuc waa mashruuc waana sifo ka mid ah sifaadka istisqaaga loola imaanayo baabu linsaati yowma aljumucati walimaamu yakhdubu wuxuu baabu yahay alinsaati yowma aljumuca maalinka jimcaha in la aamuso walimaamu yakhdubu xaal imaamku uu khudbaynayo aamusiddu waxay dhacaysaa xaaladda imaamku khudbaynayo waidaa qaala lisaaxibihi hadduu saaxiibkiis ku yidhaahdo ansit aamus maalinka jimcaha hadduu saaxiibkiis ku yidhaahdo aamus faqad lagaa ay faqad waqaca fi lagwi qofkaasi lagwi buu ku dhacay wa qaala salmaan alfarisi radia allahu canh can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi yunsitu waa aamusayaa idaa takallama اlimaamu hadduu imaamku hadlo hadduu imaamku hadlo hadal bilaabo waa inuu aamuso qofka xaadirka ah ee maaragtay khudbada dhegaysanaya qaala xadaanaa yaxya ibnu bukayr waa nisba ilaa jadde waa yaxya ibn cabdillaah ibnu bukayr qaala xadaanaa leyt waa leyt ibnu sacd abulxaaris can cuqayl ibni khaalid can ibni shihaab qaala wuxuu yidhi akhbaranii saciid ibn musayab ana abaa hurayrata radia allahu canhu akhbarah ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi idaa qulta lisaaxibika yowma اljumuca haddii saaxiibka aad ku tidhaahda maalinka jimcaha ansid walimaamu yakhtubu xaal imaamku uu khudbaynayo faqad lagawta laqwi ayaad samayso laqwi baad ku dhacday laqwiguna waa waxaan loo baahnayn culamada qaarna xadiidkan waxay u deliishadeen iyo axaadiida la midka ah inay khudbadu buraysa maalinka ama waktigaasi qofka uu hadlaayo maalinka jimcaha markuu khadiibka khudbaynayo sida xadiidka ku sugan walimaamu yakhtubu jumladaasi waa maxay waa jumla xaaliya hadalka waxaa la mamnuucay waa markii khudbadu socoto amaa khadiibka intuusan khudbada bilaabin hadalku mamnuuc ma ah khadiibka markuu fadhiisto oo khudbada koowaad uu dhammeeyo inta yacni tan labaadna uusan u istaagin inta u dhexaysana hadalku mamnuuc ma ah markuu khadiibka khudbada ka faaruqana hadalka mamnuuc ma ah idan waktiga hadalka la diidaayo waa intii khadiibka uu khudbada jeedinayo sababto waxaa la rabaa in khudbada la dhegaysto aamusidaasi xukunkeedu waa maxa culimmadu waa isku khilaafeen bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen waa makruuh hadalka waa makruuh hadduu qofku hadlana khudbadiisa wax u dhibi maysa bay yidhahdeen laakiin qowlkaasi waa qowl marjuuxa waa qowl laga raajixsan yahay waxaana ka raajixsan aamusnaantaasi inay waajib tahay maalinkaa in la aamuso ama khudbadaasi intay soconta socoto la aamuso oo aan la hadlin waa waajib qolada dhehaysa waa waajib ayagu waa iskhilaafeen oo waxay isku khilaafeen hadduu qofku hadlo khudbadiisa iyo jumcihiisa labaduba ma burayaan mase waxaa la leeyahay qofkaasi waa aasim oo waa dembiile jumcuhu waa u jiraa bacdu salaf waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen qofkii hadla imaamka oo khudbaynaya maalinkaa duhur ha tukada bay yihahdeen jumco ma lahane duhuruu tukanaa bay yihahdeen wax jumcaah uu leeyahay ma jiraan jumcihiisu waa eber maxaa yeele hadalkaasi uu hadlay waxay wax u dhibaysaa bay yidhaahdeen alkhudba waljumca labadaba xataa salaada jumcaha sidaa darteed waxay leeyihiin beddelkii salaada jumcaha qofkii salaada jumcaha ay dhaafto muxuu la imaan lahaa soo ma ahayn inuu duhur tukado kanna waxay yidhahdeen duhur buu tukanayaa qaar culamada ka midna waxay yidhahdeen waa aafimo waa dembiile ajrulkhudbana heli maayo laakiin salaada jumcaha waa ka ansaxaysaa waana sida saxiixa salaada jumcaha waa ka ansaxaysaa laakiin ajrulkhudba waa u dhaafaya halkaasi waxaa meesha qofkaasku meeshaasi ku dhaafaya ajarkii laga heli lahaa khudbada nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay haddaad saaxiibkaa ku tidhaahdo ansi saaxiibka haddaad ku tidhaahdo aamus ayadoo imaamku khudbaynayo faqad laqowta waa xadiidka laga qaadanayaa xataa alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar ma geli kartid fii asnaa'i alkhudba haddaad aragto qof munkar samaynaya ama wax ka qaldan yihiin oo aad rabto inaad macruuf farto ma ku hadli kartid fii asnaa'i alkhudba laguma ogola haddii lagu salaamo salaamtaasi ma radinaysid intay khudbada socoto kama jawaabaysid xadiidka waa laga qaadanaya sababta looga qaadanaya waa maxay ama wejiga laga deliishanaya xadiidka wejiga waxa waaye qofkan markaad ku leedahay ansid waa min baabi almri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar haddana adigoo macruufkii faraya munkarna reebaya ayuu nebigu leeyahay sala allahu alay wasalam laqwi baad la timi taa waxaa laga qaadanaya marka yani almru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar intay khudbada socoto lama gelayo oo kalaama bilkalaam ama bilishaara culamada qaar way banneeyeen inaad u ishaarto qof taagan fadhiiso ama mid hadlaya aad u ishaarto inaad tidhaahdid aamus bilishaara ibnu cumar waa samayn jiray radia allaahu canhu cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu waxaa laga wariyay inuu ishaari jiray mararka qaar ayadoo khudbadu ay socoto laakiin hadalka maya hadal waa mamnuuc intay khudbada socoto qofku maaha inuu hadlo arrintaana waxaad moodaa dad badan oo muslimiinta ka mida inay jahli uga sugan yihiin masaajidada qaar waxaad arkaysaa khadiibkii oo khudbada ku jira dad badan oo sheekaysanaya qaaraa wax isweydiinaya qaaraa wada hadlaya maba moodidba inay arrintay samaynayaan ay xaaraamta waxaana in badan sababaaya kala hadalka mawduucaas dadka lagala hadlo aad iyo aad u yar axkaamta jumcaha in dadka lagala hadlo aad bay u yartaa oo khutabada dadka ay ku baraarujiyaan oo la yidhaahdo ma aragtay khudbada inta lagu jiro sheekada ama hadalka waa mamnuuc khadiibka intuu khudbada ku jiro ma fari karaa dadka inay hadalka joojiyaan ama ay aamusaan nacam waa fari karaa waa inuu yidhahdo hadalka waa in la joojiyo waa ma bannaana hadalka fii asnaa'i alkhudba oo ku baraarujiyo in badan dadka hadlayana waxaa u geynaya waa jahli maba u haystaan in arrinkaasi uu mamnuuc yahay sharcan waxay u haystaan wax iska caadiya ama aan dhib lahayn arrintaasina dhib weyn bay leedahay khudbadaadii wax u dhibaysaa baabu saacati allatii fii yowmi اljumuca wuxuu baabu yahay saacadda allatii saacaddaasoo fii yowmi اljumucati maalinka jumcaha ku jirta yacnii waktiga yar saaco markii lagu leeyahay hadda saacadda middaa hadda u naqaana ma ah waa shay un min alwaqti waa un qeyb waktigii ka mida oo ku dhex jira maalinka jumcaha saacaddaasi waa saacatu اlijaaba waa saacada allah subxaanaه wa tacaala uu ducada aqbalayo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can maliki can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama dakara yowma اljumuca nabiga calayh salaatu wasalaam maalinka jumcaha ayuu sheegay faqaala wuxuu yidhi fiihi maalinka jimcaha waxaa ku jira saacatun saacad ayaa ku jira macnaa wakti baa ku jira maalinka jumcaha saacaddaasoo laa yuwaafiquhaa uusan waafaqaynin cabdun muslimun addoon muslima wa huwa qaa'imun xaaluu yahay mid daa'imaaya yusallii ducaysanaya yas'alu llaha tacaalaa shay-an alla shay weydiisanaya ilaa hadduu jira addoonkaasi ama addoonkaasi uu waafaqo saacaddaas ilaa acطaahu alla waa siiyaa iyaah waxa uu weydiista ilaahay waa siiya wa ashaara biyadihi nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu ku ishaaray yuqalliluhaa asoo saacadda yaraynaya wa ashaara biyadi riwaayadaha qaar waxaa ku jirta wa ashaara rasuulu llah ay ku caddaa waxa wax ishaaray inuu nebiga yahay sala allahu alay wasalam nebiga alayh salatu wasalaam gacantiisa ku ishaara asoo yaraynay bimacnaa waa wakti yar wa waktigaas yar ma waafaqo addoon muslima oo daacada ilaahay subxaanaه wa tacaala laasimaya ilaahay baryaaya alla wax weydiisanaya ilaa alla waa siiya subxaanaه wa tacaala waxa uu weydiisanayo xadiidkan waktiga aan nebigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam ama saacaddan nebiga uu yaraynayo meesha ay ku jirto culimmadu way isku khilaafeen khilaaf far badanaa ka jira laakiin laba qowlaa ugu xoog badan qowl waa qowlka xadiidkan uu tusinayo qowlna waxaa ku soo arooray xadiidu abi muusa alashcari radia allaahu canhu fii saxiixi muslim oo nebiga calayhi salaatu wasalaam abu muusa alashcari uu nabiga yihi waxaa nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam inuu ku sheegay inay tahay maa beyna an yajlisa alimaam ilaa an tuqda salaa laga bilaabo markuu imaamku fadhiisanaayo oo khudbada u fadhiisanaya khadiibka ilaa salaada laga baxayo salaada laga gebagabaynayo salaada jumcaha waqtigaasi xadiid abi muusa alashcari baa ku soo arooray xadiidkan xadiid abi hurayra radia allaahu can halkan waqti laguma sheegin riwaayadan wuxuu nabigu sheegay un keliya calayh isalaatu wasalaam saacaddaas inay jirto addoonkii waafaqana ilaahay uu ka aqbalayo ducada subxaana wa tacaala wuxuuna nabigu sheegay fii hada alxadiid inay saacaddaasi yar tahay oo waqti yar ay tahay laakiin saacaddaasi miday tahay riwaayaddan laguma sheegin riwaayadaha qaar waxaa ku soo arooray abu hurayra radia allaahu canhu inuu xadiidkan u sheegay cabdullaahi bnu salaam radia allaahu canhu alladii kaana yahuudiyan faaslam waa saxaabi jaliila wuxuuna ka mid yahay min almubashariina biljanna dadkii jannada loogu bishaareeyey markii abu hurayra uu u sheegay cabdullaahi bnu salaam ayaa abu hurayra wuxuu yidhaahday cabdullahi ibnu salaam wuxuu yidhahday anaa garanayay buu yidhi saacaddaas abu hureyra wuxuu yidhi ii sheeg cabdullaahi haddaa saacaddaasi taqaano markaasu wuxuu yidhaahda waa galabtii markii casirka laga baxo wixii ka dambeeya waa inta u dhexaysa buu yidhi casirka markii laga baxo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso macnaa waa cinda guruubi shams haddii la yidhaahdo waa waktiga bacd alcasri ilaa qoraxda ay ka dhacaysa ama cinda guruubi shamsi xadiidkan ishkaalaada ka soo baxaya bay yidhahdeen culummadu ishkaalka koowaad oo ka imaanaya waxaa waaye kow waxaa xadiidkaani ku jirta wahuwa qaa'imun yusalli lafdigan wahuwa qaa'imun yusalli daahirkiisa waa maxay macnihiisu wuxuu noqonayaa fi daahir xaaluu yahay mid taagan oo tukanaya waktigaanna wakti salaadeed ma ah cinda guruubi shams markay qoraxdu sii dhacayso wakti salaad la jooga ma ah cabdullaahi ibnu salaam markuu sidaa sheegay abu hurayra ayaa ishkaalkan keenay abu hurayra wuxuu yidhi sidee ku suuro gelaysaa saacaddaasi inay noqoto bacda alcasri ayadoo nebigu leeyahay laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wahuwa qaa'imun yusalli markaasuu yidhi cabdullahi ibnu salaam asagoo ishkaalkaa ka jawaabaya soo nebiga ma dhihin buu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka wuxuu ku jiraa maa zaala fii salaatin man tadara salaa yacni salaaduu ku sugan yahay intuu salaad sugayo soo rasuulka ma dhihin buu yidhi sala allahu calayh wasalam idan qofkan intuu salaadda maqrib sugaayo bacda alcasri salaaduu ku jiraa wa huwa qaa'imun oo istaag kumaysan fasirina wa huwa mulaasimun wa muwaadibun liducaa'i waaaca xaaluu yahay mid laazimaya oo daa'imaya daacadii saasaa lagu macneeyey kelimadda qaa'im ee taagnaansha maaha yusallina maxaa lagu fasiray bimacnaa yadcuuwa qofkana markuu masaajidka ku sugan yahay salaadna uu sugaayo salaaduubu ku jiraa oo nebiga waa kan dhahaya calayh salaatu wasalaam wahuwa fii salaatin man tadara salaa qofka salaaduu ku jiraa intuu salaad suganayo sidaas waxaa ku jawaaba cabdullahi ibnu salaam radia allaahu canh jawaabta cabdullaahi ibnu salaamaana culammadu inta badan qaateen labada qowl qowlkan ah yacni sheegaaya inay tahay qubayla almaqrib intaan qoraxdu dhicin ka hor saacadda u dambaysa min aakhiri yacni min yowmi اljumuca inay tahay ayaa aqwa waa qowlka ugu xooga badan way qowlka labaadna waa qowl xadiida abi muusa alashcari radia allahu canh min yani maa bayna an yajlisa alimaam ilaa an tuqda salaa labadaasaa ugu xoog badan wixii labadaa ka soo hara aqwaal daciifa way xaafid ibn xajar raximah ullah wuxuu sheegay fatxulbaariga ugu noqon doontaan ilaa afartan iyo laba qowl oo la iskugu khilaafay saacaddaas ilaa afartan iyo laba qowl ayaa la iskugu khilaafa saacaddaas maalinka jimcaha ku jirta qoloba waktiya sheegta laakiin afartan iyo labadaa qowl labaa ugu xoog badan afartankana dacfiyaa ku jira labada ugu xooga badan waa labada labada xadiidee saxiixa ay ku soo aroortay xadiid abi hurayra oo alimaamu albukhaari halkan uu ku sheegay iyo xadiid abi muusa alashcari ee ku jira fii saxiix muslim labadaasa ugu adilo xoogan baab إda nfr الnaasu can اlimaami fi salaaةi اljumucaةi fasalaaة اlimaami waman baqiya jaaئizaة wuxuu baabu yahay idaa nafara الnaasu dadku hadday yaacaan oy ka tagaan can اlimaami imaamka fii salaati اljumuca salaada jumcaha hadday imaamku ka yaacaan dadka ayadoo salaaddii jumcaha ama khudbadii jumcaha lagu jiro fasalaaةu اlimaami imaamka salaadiisa waman baqiya ay waman baqiya maca اlimaam iyo dadka imaamka macooda la baaqi noq imaamka maciisa la baaqi noqday jaa-izatun salaadoodu waa mid bannaan buu yidhi waa mid soconaysa macnaha khadiibkoo khudbaynaya yowma aljumuca haddii laga yaaco oo laga tago khudbadiisu waa saxiixa asiga iyo inta markaa la joogto shardina ma ahan inay afartan dhan yihiin sida fuqahada qaar ay qabaan hadday afartan dhan yihiin iyo hadday ka yar yihiinba khudbadoodu waa saxiixa fuqahada gaar ahaan ashaaficiya walxanaabila waxay shardiyaan cadadka jamaacadu inaysan afartan ka yarayn markii la khudbada jimcaha markay ansaxayso oo waxay leeyihiin afartan ka yar khudbadu ku ansixi mayso jumcana ka ansixi maayo afartan qof wax ka yar qowlkaasi axaadiid saxiixa ma cuskana hal xadiiday sheegeen halkaas xadiidna daliil uma ahan afartan wax ka yar inaanu khudba ka ansixayn oo sacd ibnu zuraara radia allaahu can markay khudbadii ugu horreysay ay ku tukadeen fi lmadiina xadiidka waxaa ku soo aroortay wa kaanuu arbaciina afartan bay ahaayeen afartanay ahaayeen ma waxaa laga qaadanaya inaan afartan laga yaraan karin ma laga qaadanayo haddii la yidhaha masaajidkaani shan boqolaa ku tukatay macnaheedu maaha inaan konton ku tukan karin ma aha waxaa la sheego oon waaqica mar dhacday dadkaasi markay jumcaha tukanaayeen inay afartan qof ahaayeen waxaa kaloo jira xadiid dhahaya afartan wax ka yar jumca ka ansixi maayo xadiidkaasi waxay noogu wuxuu noogu imaan doonaa fii buluuqi اlmaraam waana xadiid daciifa waay alimaam albayhaqi wالnawowi iyo keyrkoodba waa daciifiyen xadiid jira ma xadiid sugan ma idan cadadka ugu yar ee jumcaha iyo jama jumcaha iyo khudbadu ay ku ansixi karaan waa meeqo aqwaal badanaa la sheegay xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay wa jumlatu ma lilculamaa'i fiihi khamsata cashara qowlan jumlada waxaa culummada u sugnaaday buu yidhi mas'aladan guud ahaan markii lasoo khulaaseeyo shan iyo toban qowl waaye buu shan iyo toban qowle iskugu khilaafeen axaduhaa shan iyo tobankaa qowl midkood waxaa waaye tasixu min alwaaxidi hal qofay ka ansaxaysaa bay yidhahdeen adaa isku khudbaynayo adaa tukanaayo qoladaas sidaasay qabaan qowlka labaad waxa waaye itnaan laba ayay ka ansaxaysaa kaljamaacati sida salaada jamaacadoo kale wa salaatuljamaaca labaa u yar soo maa kadalika aljumuca saasay dheheen qoladaas yacni hal midna waa khudbaynayaa midna waa dhegaysanayaa kadibna waa isla tukanayaa wa huwa qowl naqaci wa ahli الظaahir wاlxasan ibni xayin aلثaalid qowlka saddexaad itnaani maca alimaam khudbadu waxay yidhahdeen waxay ka ansaxaysaa labo imaamka uu la jiro macnaha waxaa laga wadaa imaamkaa saddex ku ah waa laba dhegaysanayso jamaacadii ah iyo imaamkii cinda abi yuusuf wa muxamed abu yuusuf iyo moxamed agto abu yuusuf waa saaxibu abi xaniifa araabic midka afara qowlka afaraad waxa waaye halaatatun maca saddex imaamka uu la jiro afaruu ku yahay cinda abi xaniifa abu xaniifa agtii wa alkhaamisu qowlka shanaad sabcatun toddoba wa cinda cikrima asaadis qowlka lixaad tiscatun waa sagaal cinda rabiica rabiica agti rabiicat ra'yi asaabic qowlka toddobaad itnaa cashara waa labaiyo toban canhu ay can rabiica fii riwaayatin rabiica iyadana asana laga wariyo qowlkan fii riwaaya athaamin qowlka sideedaad milu kii hore buu la mid yahay hayr alimaam imaamka markii laga reebo yani imaamka kayrkii cinda isxaaq imaamka meequu ku noqonaa markaas saddex iyo toban uu ku noqonaya ataasic qowlka sagaalaad cishruuna waa labaatan jamaacadu waa inay labaatan yihiin fii riwaayati ibni xabiib can maalik imaam maaligaa laga wariyey alcaashir qowlka tobanaad halaaثuuna waa inay soddon yihiin alxaadi cashar qowlka kow iyo tobanaad arbacuuna bilimaam imaamka iyadoo la jira waa inay afartan yihiin cinda shaafici yani maca alimaam wa afartan waa inay yihiin aلthaani cashar qowlka labiyo tobanaad hayr alimaam imaamka kayrkii waa inay afartan yihin macnaa afartan oon imaamka ku jirin waa inay yihiin canhu ay can shaafici waa laga wariyey wa bihi qaala cumar bn cabdicaziiz wa طaa'ifa aلhaalث cashar qowlka saddex iyo tobanaad khamsuuna waa inay konton yihiin yani dadka jumcaha ka ansaxaya konton waa inay ugu yaraan yihiin can axmed fii riwaayatin wa xukiya can cumar bn cabdilcaziiz asna waa cumar bn cabdilcazizna waa laga soo wariyey alraabic cashar qowlka afar iyo tobanaad hamaanuuna waa inay sideetan yihiin xakaahu lmaaziriy maaziri ayaa soo xikaayo oday wey alkhaamis cashar qowlka shan iyo tobanaad jamcun kasiir bigayri qaydin waa inay yihiin jamaaco badan ayadoon tiro lagu xirayn tiro inaan lagu xirin wuxuu yidhi alxaafid raximah اllah walacala hada alakhiir arjaxuhaa waxaa laga yaabaa buu yidhi qowlkan dambe inuu ugu raajixsan yahay min xayu daliil xagga daliilka maxaa yeelay cadad maxsuura daliil looma hayo ninkii afartan yidhaahda ninkii konton yidhaahda kii toban sheega kii labaatan sheega wax daliila ma hayaan oo dhahaya intaasi waa inaysan ka yaraan khulaasada marka waxaa waaye waa unay un jamaaco yihiin jamaacadaasi cadad miyay ku xihan tahay cadad kuma xirna sidaasuu rajaxay alxaafid ibnu xajar caleyhi raxmat ullah madhabka waa ku khilaafa xaafidku masaladan xaafidku min culamaai shaaficiyuu ka mid yahay laakiin masaladan madhabka waa ku khilaafay madhabku afartan buu shardinaya afartankiina wax daliila lama hayo cadadka afartanka xadiidkaana ka hor imaanaya qaala xadaanaa mucaawiyaة bn camri qaala xadaanaa zaa'ida waa zaa'ida bn qudaama can xusayn xusayn bn cabdiraxmaan can salim bn abi ljacd qaala xadaanaa jaabir bn cabd illaahi qaala wuxuu yidhi baynamaa naxnu nusalli maca الnabiyi salى اllahu عalيه waslama annagoo la tukanayna nabiga calayhi salaatu wasalaam maci id aqbalad waxaa soo qaabilay ciirun ciir baa soo qaabishay macnaha waa gaadiid wada tijaare iyo ganacsi oo taxmilu ximbaarsan buu yidhi طacaaman cunno yacni cunay sida gaadiid cunno sida ayaa yimi faاltafatuu ilayhaa xaggeedii ayay u gadoomeen ay faاnsarafuu ilayha gaadiidkii xaggiisaa la aaday tijaaro maqnayd oo la sugaaya ayaa timid ayadoo nebigu khudbadu ku jira salى الlahu عalيه waslm markaasaa loo yaacay xatىa maa baqiya maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam ilaa nebiga maci aysan la baaqi noqon ilaa ila tnaa caشhara rajula ilaa labaiyo toban nin mooyaane labaiyo toban labaiyo toban nin ayaa nebiga ku hartay fanaزlat hadihi اlآaية aayaddan baa soo degtay waidaa ra'w tijaaraةa aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima hadday arkaan tijaaro ama lahwi waxyaaba lahwiga oo mashquulinaya hadday arkaan infaduu ilayhaa xaggeeda ayay u yaacayaan wa tarakuuka wayna kaa tegayaa nebi maxamedow qaa'iman xaalaa tahay mid taagan meeqaana markaa nebiga ku hartay laba-iyo toban haddii marka arbaciin ay shardi tahay khudbadaasi maxay noqon lahay khudbadaasi khudbo burtay noqon lahay haddii cadadku shardi ahaan lahaa ama afartanka nebiga sala allahu alay wasalam khudbadiisaa burtay qofna kuma dhiiran karo idan taa waxay deliil u tahay qowlka arbaciin dhahaya inuu yahay qowl daciifa qowlka afartan shardinaya waa qowl daciifa maxaa yeele saxaabada nebiga markay ka tageen calayhi salaatu wasalaam labaiyo toban nin keliya ku soo hartay nebiga khudbadiisa ma joojin sala allahu calay wasalam salaaddii waa tukaday khudbadii iyo salaaddii midnan wax umaysan dhimin dadkaa ka tegey oo aaday xaggii tijaarada markaa soo gashay ama magaalada timid wallaahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin